barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha ogostna waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaysa sahre cidla nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa ka mid a qaar ka mida dhallinyarada magaalada muqdisho oo isku abaabulaya sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqanka soomaalida baahyaha iyo dhaliilaha badan ee jiray afkan qalaad ee aada loo adeegsanayo iyo tahriibkan iyo qabyaaladan iyo qorigudagaalankan dhalinyarta lagu mashquuliyey ayaan rabnay inaan jawi kale u bedelno taasaa markaa nagu dhelisay inaanu samayno naadigan akhriska iyo qoraalka ee gobolka banaadir sidoo kale waxaad maqli doontaan qoys ka tegay dalka talyaaniga oo kaashanaya ubadkooda ayaa howlo samafal ka bilaabay magaalada boorama iyagoo uga faa'iidaysanaya xilliga fasaxa ee ay dalka tegaan annaga markaan halkaan nimaannay fikraddan wadanna waxay ahayd maxaan ku tari karnaa maxaa aqoon ka leenahay maxaanse ku kordhin karnaa dadkii aan u tagnay annaga waxaan ka shaqaynaa talyaaniga qaybta caafimaadka marka wixii caafimaad ku saabsan waxay u badan tahay inaan khibrad yar u leenaho wax yar ku kordhin karno dadkii dhinacii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka maqnayn
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadii ahaataa
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobada wararka caalamka u weyn maraykanka iyo xulafadiisa bariga dhexe ayaa walaac xoogan ka muujiyey ruushka oo adeegsanaya saldhigyo ku yaala dalka iiraan wasiirka gaashaandhigga ee ruushka ayaa shalay sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamadiisu ay adeegsadeen saldhig militari oo ku yaala dalka iiraan si ay u duqeeyaan dalka suuriya ruushka ayaa sheegay in duqeyntaasi lala bartilmaameedsaday saldhigyo ay kooxaha mayalka adag ku leeyihiin magaalooyinka xalab deerazoor iyo idlib
dowladda waddanka australia ayaa isku raacday heshiis ah in la xidho xerada xabsi ahaan loogu xidho dadka magangelyo doonka ah ee dalkaasi soo gaadha oo ku taalla waddanka ay dariska yihiin ee babuwa new guinea oo ah jasiirad ku taalla dhinaca waqooyi iyo waddankaasi xidhitaanka ayaa la shaaciyey arbacadan maanta kadib markii warbixin ay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankaasi peter o'neil waxaanu sheegay in heshiiskaasi ay sidoo kale isku raaceen wasiirka qaabilsan arrimaha magangelyo doonka iyo dadka socotada ah peter duton sidoo kalena waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu daba socdo amar ay bixisay maxkamadda sare ee waddanka australia bishii abril ee lasoo dhaafay oo ay maxkamaddu ku sheegtay xeradaasi ku taalla waddanka babua new guinea ee ay maamusho dowladda australia inay tahay mid sharci darro ah islamarkaana ay ka dhashaan xadgudubyo ka dhana bini'aadamka
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa isu abaabulay sidii ay u xoojin lahaayeen qoraalka afka soomaaliga islamarkaana dhallinyarada ay ugu wacyigelin lahaayeen inay xoojiyaan hiddaha iyo dhaqanka soomaalida wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay cabdikariin garuun oo ah guddoomiyaha ururka akhriska iyo xoojinta qoraalka afka soomaaliga ee banaadir waxaa ii muuqda runtii dee baahyo badan oo dhallinyartu dareemayso ayaa naga dhex guuxaya haddaan ahay dhallinyarta gobolka banaadir sidaa daraaddeed waxaan aasaasnay naadigan qoraalka iyo akhriska ee gobolka banaadir marka baahiyaha iyo dhaliilaha badan ee jiray afkan qalaad ee aada loo adeegsanayo iyo tahriibkan iyo qabyaaladan iyo qorigudagaalankan dhalinyarta lagu mashquuliyey ayaan rabnay inaan jawi kale u bedelno taasaa markaa nagu dhelisay inaanu samayno naadigan akhriska iyo qoraalka ee gobolka banaadir marka maxaa si gaara ula dagaalamaysaan dabcan maskaxda dadka waxaa kusoo dhacayo in afka soomaaliga xilligan xoogga la saaraahay dad badan bay la tahay shaakiska caadiya waxaan si gaara ula dagaalamanaa anoo carabka ku adkaynaya saddex arrimood oo ah dhaqanka afka iyo wadaniyadda waxaan isku magacownay haddaan naadiga nahay ama dad badan nagu magacaabeen badbaadiyaha saddexda baahan oo naadigan loo bixiyey naadiga qoraalka akhriska ee banaadir saddexda baahan waa dhaqankii afkii iyo wadanidii saddexdaas ayaan anagu xooga saaranaa sideed u baraarujisaan ee, ee, dhaqanka oo kale marka laga yimaado kooxa yaroo hiddii dhaqanka xirto dadku uma badno waxaan u baraarujinaa inta badan inaan dhalinyarta een, waxaan ku baraarujinaa inta badan waxaan isku daynaa inaan samayno madxafiyo dhaqankii inaan kaydino alaabtii dhaqanka oo ahaadoo kale inaan kaydino oo aan u samayno meelo inta badan lagu kaydiyo kadibna si loo baro dadka inta badan dibadda inooga imanaya iyo kuwa gudaha laftoodaba in la baro ta kale in dhalinyartu labiskan dambe ee dhalinyartu ay xidhanayaan oo kale in ay iska bedelaan oo labiskoogii hore ee ficnaa dib loo soo casriyeeyo oo ay dib macnaha u xidhaan oo kale marka waxaan ka eegnaa meelaha dhinaca dhar xidhashada oo kale iyo dhinaca dhaqanka oo kale habnooleedka oo kale ayaan aada uga eegnaa marka dhaqanku waa shay aada u muhiima waana rukun ka mid a rukunadaan u aasaasnayna adigan qur-aanka iyo akhriska ta kale dhaqanka waan badbaadinaa oo waan qornaa waxyaabaha dhaqanka oo kale waan qornaa oo bugaag baan ka qornaa mustaqbalkana waxaan rabnaa in iskuullada laga dhigo ama dadka in- aan iyagu jaanis u helin inay jooga a- akhristaan oo ka faa'idaystaan dhaqankeeni oo uu noqdo wax inoo weelaysan oo meel inoo yaalla
Eh, diyaargarow baa jiray dabcan eh, maalmahana dhalintu qoraallo iyo buugag bay soo bandhigayeen marka hiddaha iyo dhaqanka marka laga hadlayo maxaad ka qorteen oo dadku ay akhrisan karaan gaar ahaan dee dadkan muqdisho jooga ama imaanaya ama ama danaynaya akhriska waa mahadsantahay walaal horta naadigan qoraalkii akhriska sanadkii hore ayaa la sameeyey oo la asaasay hal sanuu jiraa sidaa daraaddeed eh, maadaama hal sana uu jiro wuxuu sameeyey dadaalo badan wuxuu qoray iminka buuggiisii ugu horeeyey oo ah sugaanta aqal soomaaliga aqal soomaali baan lahayn oo mar miiga inta badan aan ka dhisana aqalkaas wuxuu leeyahay sugaan iyo heesa u gaara iyo marxalado een, lagu sameeyo sugaantaas oo dhan baan soo maxaa wadnay.
kamid ahaa cabdikarim suugaantaas sugaanta waxaa ka mid ah tusaale ahaan kabada oo kale aqal soomaaliga inta badan kabada waa waa waa lagu sameeyaa waa lagu soo dadbaa oo waxa laga sameeyaa dhirteena kabada oo kale waxay leedahay heese gaara oo hooyadaa samaynaysa ay inta badan ku madadaalo ku madadaaloto ama ay isku dhaafisa hawsha waa sugaan inagu gaar aan u leenahay oon kaga duwanahay sooma in- dadka kale adduunka inteeda kale sugaantaas oo kale ayaan weelaynay buug baan ka soo saarnay hadda naadigu markaa uu soo saaray dhowaan insha allah wuu soo baxayaa buuggaas wuu dhammaystiran yahay in buug waa laga qoro waa laga bilaabaa.
suugaantii aqalka soomaaligu dee falkadii baa ka mid a haamihii biyaha lagu dhansanaya baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maaragtay udub dhaxaadka aqalka loo sameynayey dirmadii iyo maaragtay dee laga yaabo in waxa laga kala falkay ay kala duwan yihiin marka bal aqalka soomaaliga dadka u sawir dhallinyarada ku dhegaysanaysa bal cabdikariin oo aqal soomaali noo dhis aqal soomaaliya haddaan dhiso aqal soomaaliga horta wuxuu ka kooban yahay ashyaa badan oo inta ba- ha shayo badan oo inta badan miiga oo inta badan dhirta dhirteena miiga een, ka samaysan waxaa ka mid a alo waxaa ka mid a aloolka oo kale oo guriga lagu soo dadbo xagga dambe qaybta dambe iyo qaybta hoose o dhan laga soo dadbo kabadoo kale oo albaabka lagu sameeyo oo- waa
albaabka lagu xidhaa waxayna ka samaysan tahay inta badan maydhaxda geedka galoolka la yidhaa tusaale ahaan ama sogsogtoo kale maydhaxdeeda oo la dufay oo macna duf ahaan loo sameeyey oo kale oo aada u xareera oo qabow ayaa ay ka samaysan tahay albaabka inta badan lagu dadbaa Een, inta kalena waa cawski noocyadiisii kala duwanaa ama googooskii sad- een, googooskii isku joogii saddexaalihii lixaalihii noocyadiisa dee udbihiiboo kalea la xasuusan jiray ha udbaha iyo dhiguhuna waa gudaha inta badan udbuhu inta badan waa kuwa isdhaafsan ee bar ilaa galbeel dhiguhuna waa inta badan waa kuwa taagan ee dhexda qotoma waa udbihii iyo dhigihii oo iyaguna qaybo kale usii kala baxaya iyo guud ahaan hagoogtii oo ah cawskii aloolkii oo xagga hoose laga soo marinayo saantii jarcada ahayd ee lo-da oo iyadna xagga hoose lagaga soo dudbayo dhinaca dambe iyo kabadii oo qaybta ugu muhiimsan ama in ugu farshaxanka fiicana oo albaabka inta badan loo adeegsado si wajaha loo arka markaaba cabdikariin garuun oo ah guddoomiyaha ururka akhriska iyo xoojinta qoraalka afka soomaaliga ee banaadir oo magaalada muqdisho ugu warramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington dhaktar cabdulaahi jaamac abiib iyo edna macalin cabdiraxmaan waa qoys qurbaha ka tegey haatan howlo samafal ayay ka wadaan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal qoyskan waxay shaqooyin samafal iyo wacyigelina ka fulinayaan guud ahaan meelo ka mida gobolka awdal sidoo kalena hawshan samafalka waxaa kala qaybgelaya caruurtooda haddaba wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa waraysigan la yeeshay ugu horeyna waxa weydiiyey ujeedada howlahan samafal ee ay qabanayaan qoys ahaan
Een, fikirkan wuxuu nagu dhashay muddo hore laakiin sanadkan maadaama aan usoo baxaynay dalkii oo aan fasax soo aadaynay anagii ciyaalka iyagu waxaan go'aansanay fikraddii inaan marka aan aan fulino fikraddan waxaa ka dambaysa waxa weeyaan in dadka dibadaha jooga ee dal kasta u fasax tegaya ciyaalkoogana kaxaysanaya inay isku dayaan ciyaalkooda intay fasaxaan u joogi lahay inay shaqo waxtar u leh dalkii iyo dadkiiba ay qaban karaan Een, waxaa kaloo oo ololahan daryeel dalkaaga muhiimadoodu ah inay dad ci- een, dhal- ilmihii dibadaha kusoo koray ee imanaya fasax iyo dhalinyarada meesha joogta dalka ee lookalka ah inay isku keento si ay wax u wada qaban karaan dalkana faa'iido u leh waxa la qabanaya maaha keliya inay tahay een, wax weyn oo u baahan dhaqaalo weyn ama u baahan in doonar wax laga soo qaado waxa la qaban karaa waxa weeyaan inuu qofku ku- uu ku ta- tabaruco muruqiisa iyo maalkiisa hadduu waxhayo waxaan loo baahan yahay inay haato wax yar ama wax badan bani qofkii haya inuu sameeyo waxaana muhiima inaan loo qaadan inay arrintan ku kooban tahay un dhakhtarka ama xagga caafimaadka annagu dhakhtarkii caafimaadka waan ka shaqaynay waayo waa wixii aan wax u garanaynay oo aan aragnay inay baahi ka jirto laakiin hadday jirto meelo kale oo qofku uu arkaya inay baahi ka jirto ama uu aqoon u leeyahayna waxaa loo baahan yahay inuu ka qabto oo uu- uu hama haato ama nadiifin school ama inuu dhalinyarada la hadlo kala hadlo tahriibku waxay tahay ama inuu waxbarashada wuxuu soo barta maskaxdiisii uu dadka ku deeqo
ka qoys ahaan waddankeed degantihiin halkeed ku nooshihiin idinka iyo carruurtiinnaba bas waxaan weydiinayaa su-aashaana eedna macallin abdiraxmaan annaga waxaan degannahay dalka talyaaniga magaalada milano sida la sheego talyaaniga waa gobolka hadda ugu faqriga badan marka loo eego qurbojoogta kale meelaha ay ka imaanayaan annaga markaan halkaan nimaanay eh, fikradan wadanna waxay ahayd maxaan ku tari karnaa maxaa aqoon ka leenahay maxaase ku kordhin karnaa dadkii aan u tagnay Eh, annaga waxaan ka shaqaynaa talyaaniga eh, qaybta caafimaadka marka wixii caafimaad ku saabsan waxay u badan tahay inaan ah, khibrad yar u leynahoo wax yar ku kordhin karno dadkii marka annaga halkaan nimaanay fikradeenna aan soo jeedayna waxa aad iyo aad iyo aad inoo farxa geliyey oo hadda aan la noqonayno waxay tahay marka la fiiriyo waarka oo medicalka iyo surgerka laga tago waa kusoo wareegnay cusbitaalka annaga waxaan soo aragnay maternityga ward maternityga waxaan jeclaan lahaa qof walbo dumara inuu si fiican u dhageysto hadalkayga uuna isku dayo inuu qiyaaso sigoo dhex taagan maternityga waa hool weyn ay isdhex yaalaan eh, laba qeyb toban sariir iyo toban sariir waa toban dumar iyo toban dumar oo isdhex jiifa marka waxaan jeclaan lahaa qof walbo dumar inuu qiyaaso inay is ag yaalaan ay mar walba is arkayaan hooyadii cunuga dhashay iyo hooyadii cunugii ka saqiiray hooyadii loo soo adeegayay oo reerkooda ay awoodeen inay usoo adeegaan iyo hooyadii aanan haysan qofkii usoo adeegi lahaa hooyadii markaasoo dhasho xanuunka hayo keligeed ah iyo hooyadii toban qofood la fadhiyay marka waxaa qiyaasi karnaa annaga hooyaan nahay caruuraan dhalnay baahidaan qabi karna waa dareemi karnaa xataa markuu qofka raba inuu dharka iska bedelo ama loo bedelo dadkii dhexdiisayaa lagu bedelayaa xataa haddii banaanka loo saaro dadkii visitorska ahaa imaaday waxa ay isu jeedaan toban kaloo dumaroo soo fiirinaya qof walba uu xishoonaya Em, annaga markaan qabanay hawshii aan u nimaanay waxaan galnay magaaladii waxaan la soo hadalnay eh, dadka magaalada deganaa nasiib wanaag eh, beecmashtaro degan magaaladii ayaa markaan u sheegnay fikradii iyo baahidii jirtay isla markii ku dhaqaaqay inay shaqadii qabtaan tan waxay noo tahay guul weyn waxayna ina tusaysaa in dadkii ay diyaar u yihiin dhulkoodii inay si kasta u caawini karaan ay wax u qaban karaan marka qof yaroo shaqaysto oo maalin walba suuqi taagan oo wixiisa gadanaya hadduu soo aruuriya lacag uu ku caawini karo eh, cusbitaalkii ama dhulkiisii annagoo bannaanka joogno wax ka badan inaan laga sugo aan qabanno waay
waxyaabaha ugu muhiimsan eed qabateen sida ay tilmaantay edna waxaa ka mid ah u arka dhalmada ood kala xidhxidheen dhaqaalaha ku baxay ma idinkaa jeebkiina ka bixiyey mise waa laydinka caawiyey oo jaaliyadda talyaaniga degan baa idinka caawisay mise dad kalea idinka caawiyey Een, runtii een, lacagta ku baxda ee u badan meesha annagaa bixinay jeebkeena faamil ahaan ayaan kasoo saarnay intaa waxaa wehelisa keliya oon rabaa inaan xusona een, gabadh talyaania family talyaaniga oo aan saaxiib nahay oo la yidhaahdo rosetti family sonia ayaa markii idiyada ay annaga naga maqashay ayay waxay tiri waxaan rabaa inaan wax yar aniguna aan ku daro waa qof ajnebiyaya oonan meeshaan u socono weligeed aan maqlin aan waxba ka fahmayn maadaama ay jeclaatay fikraddii aan soo jeedinayno waxay nagu dartay laba boqol oo euro ayay nagu dartay intaas ayaa wax qof aj- aan family ka baxsan uu nagu daray inta kalese laakiin family ayaa jeebkiis ka bixi edna ma markii u horreysay timaadaan eed soo booqotaan baa boorama eed ku timaadaan fasax mise marar horaa timaadeen may ma horey aan u nimid boorama waa markii saddexaad aan imaanayna boorama aniga waa markii ugu horeysay aan imaado north soomaaliya aniga muqdishoan ku dhashay muqdisho weli maana soo dhaafin laakiin nasiib wanaag hadda familigeyga nuskiisa waxay degan yihiin boorama marka waan imaadaa boorama horaan u nimid way sheegtay xaaskaagu inay muqdisho ku dhalatay oo faamiliga barhkiina uu dhinacan degan yahay adiga xageed ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay dhulka la yidhahdo gubanka exactly kuma sheegi kara meesha ahayd laakiin dhulka gubankaan ku dhashay oo xeebta hoose oo ka tiran iminka gobolka awdal ka tirsan
kuwaas waxay ahaayeen dhaktar cabdilaahi jaamac abiib iyo marwadiisa edna macalin cabdiraxmaan oo ah qoys qurbaha ka tegey qoyskaasi iyo ubadkoodu waxa ay howlo samafal iyo wacyigelina ka bilaabeen gobolka awdal iyaga oo islamarkaana dayactir iyo howlo la xidhiidha dib u habeyn ku sameeyey qeybo ka mid ah goobaha caafimaadka ee gobolkaasi waxa ay labadooduba u waramayeen wariyaha v o wda ee bowrama haashim sheekh cumar good halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington xusenow dad badan oo qurbaha jooga oo soomaaliya sanad kasta marka xiliga fasaxa lagala xagaaga wadankiibay tagaan dadkaas waxaa laga yaabaa inta badan inay ama dalxiis ama meelaha intay iskasoo joogaan soo noqdaan siday kula tahay hadda barnaamijka fikrad baaba iiga baxdaba qof kastaaba hadduu intuu markuu tago xagga wuu wadankii wax tabarucaada ka sameyn lahaa ama ay xoogooda ugu shaqayn lahaa xataa kuwaan lacag wadan arintaasi bal sidaad u aragtaa waa arrin fiican oo kudayasho mudan waxaan filayaa in qoysas fara badanna ay bilaabi doonaan oo adiguna aad ugu horreysid saara oo markan taga wadankii maaragtay ugu yaraan haddaa wax kala waayaan derbiyada iyo guryaha dadka la dhisi karo meelaha danta guuda waa sidaas nadaafadda laga qayb qaadan karo laga qayb qaadan karo caruurta maaragtay in la baro inay howlo iskaa waxu qabsa ah ay ka fuliyaan wadankoodii haatan xuseen oo bal dhinacii heesaha aynu jalleecna ee hees la yidhaahdo iimaanka iimaanka deeqaay ayaa inoo taalla halkan ayaan baan inoogu wareejinoo dhinaca farsamada inoo fadhida ayaan sheekh lafoole iyo aamine ayaa ku luuqeynaya
aragiyo indhaha aaminay ku rabon ka ahaanayn urkiyo qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku rabon ka ahaanayn urkiyo qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amaralee wayna qoray inaad inaadsayi ahaato
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amaralee wayna qoray inaad inaadsayi ahaato
idam ilaa caqalnagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiya oo lagu aayan gudubkiisii dhab u taagne
idam ilaa caqalnagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiya oo lagu aayan gudubkiisii dhab u taagnay
iyaron ku waaya aaminay iga badan ayaame markan la folow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
inay iga badan ayaame markaan la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qurxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftooda ii ku aamintee kaadi maayo meel kale
ilwad qurxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftooda ii ku aamintee kaadi maayo meel kale
idam ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamilaa aqal nagiyo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
intaasi aynu ku dhaafno codadka fanaaniinta la foolaya aamina iyo heeskaasi iimaanka deeqaaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
xuseen aad u mahadsan tahay haddii aynu ku bilaabno dhinaca ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brazil dalka maraykanka ayaa ilaa iyo hadda dhinaca biladaha si aada ugu horeeya waxaana ciyaartooyda wadankan matalaya ay ku guuleysteen ilaa afar iyo siddeetan biladood oo siddeed iyo labaatan ka mid ay yihiin bilada dahabiga ah waxaa kusoo xigay great britain oo konton biladood ku guuleystay sagaaliyo toban ka midana ay yihiin biladaha dahabka ah shiinaha ayaa kaalinta saddexaad ku jira oo guud ahaan ku guuleystay ilaa kow iyo konton biladood waxaa kusoo xiga ruushka oo sideed iyo soddon bilood ku guuleystay sidoo kalena ruushka waxaa ku xiga dalka jarmalka oo ku guuleystay lix iyo labaatan bilad oo kow iyo toban ka mid a ay yihiin biladaha dahabiga ah dhinaca ciyaaraha kubadda cagta haddii aynu eegnana waxaa xalay dhacay kulamo ka tirsan isreebka loogu soo baxayo koobka uefa champions league loo yaqaano ee horyaalada qaaradda yurub kooxda manchester city oo dalka ingiriiska ka socotay ayaa xalay waxa ay si aada goolal badan uga dhalisay kooxda stuart bocrast ee dalka romania oo ay kaga adkaatay shan gool iyo waxba saddex ka mida goolashaasina waxaa dheliyey ciyaaryahan sergio aguero oo dhinaca weerarka kaga ciyaara kooxdaasi sidoo kale laba kubad oo rigoor ah ayuu iska khasaariyey sergio aguero oo waxa uu dhalin lahaa haddii uu ku guuleysto labadaasi ilaa shan gool ciyaarihii kale ee dhacana kooxda aix amsterdam ee dalka holland ayaa barbardhac gool iyo goola waxay la dhaaf weysay kooxda rostof dinamo zegreb oo martigelisay kooxda selsburgn waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxaha f c copenhagen iyo kooxda apple nicosia oo kulmana waxaa gool iyo waxba looga adkaaday kooxda nicosia kooxda young boys oo martigelisay naadiga brushi monshladbak ee dalka jarmalkana waxaa looga adkaaday saddex gool iyo gool oo kooxdii ka socotay wadanka jarmalka ayay guusha ay raacday dhinaca kalena weeraryahankii hore ee kooxda liverpool iyo kooxda chelsea fernando torres ayaa waxa uu ku eedeeyey kooxda liverpool inay ka been sheegtay qaabkii uu uga tegay kooxdaasi ciyaaryahankan oo iminka labiyo soddon jir ah ayaa waxa uu kooxda chelsea ka tegay sanadii laba kun koo iyo toban markaasi oo kooxdaasi u dhaliyey lixdan iyo shan gool kadib boqol iyo laba kulan oo uu saftay waxaana uu ku biiray kooxda chelsea ah oo ku gadatay lacag waqtigaas ahayd lacagtii ugu badneyd ee ciyaaryahan lagu iibsado dalka ingiriiska oo ahayd ilaa konton milyan oo lacagta baanka dalkaasi ah waxa uu sheegay in kooxda liverpool ay u sheegtay warbaahinta in isaga uu codsaday in kooxda uu ka tago hase yeeshee waxa uu yidhi in kooxdu ay bedeshay siyaasadeedii ahayd inay soo iibsato ciyaaryahanada wanaagsan oo ay u bedeshay in ay soo iibsato ciyaaryahanada da-da yar oo ay dib u bilowday dhismo uu sheegay in ilaa hadda kooxdaasi uu ka socdo oo aanay wax kooba ku guulaysan tanii markii uu ka tegay kooxdaasi ugu dambeyntiina goolhayaha kooxda manchester city joe hart ayaa lagu wadaa inuu ka tago kooxdaasi kadib markii ay isku dhaceen macalinka cusub ee kooxdaasi beb guardiola goolhayahan xulka qaranka ingiriiska u dhashay ayaa kursiga keedka la fariisiiyey ciyaartii ugu dambeysay ee kooxdiisa xalay ee la ciyaartay kooxda stuart bocrast ee dalka romania iyo sidoo kale ciyaartii horyaalka brimier leaga ka tirsaneyd ee sabtidii kooxdiisa ay kaga adkaatay naadiga sunderland kooxda everton ayaa la sheegayaa in ay danaynayso in ciyaaryahankani ay la wareegto kooxda mancity waxaa sidoo kale la filayaa in ay lasoo siixato goolhayaha kooxda barcelona claudio bravo oo la filayo in ay kusoo iibsato lacag dhan toddobiyo toban milyan oo lacagta bawnka dalka ingiriiska ah xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada qadan muuse iyo heeskeeda hayga baaqan
jacaylku bilaash maaha biniyo mahashiraya badiyo webikaaga daran markada bartanka ugaashee baliga aaboliga hodan iyo cilmiba sowkii boholyo ku riday jacaylku bilaash maaha biniyo mahashiraya badiyo webikaaga daran markada bartanka ugaashee baliga aaboliga hodan iyo cilmiba sowkii boholyo ku riday habeenku kala baadhaan way bannaankan u soo baxaan barrina ugu habaryaan naftayda ku baashira haye habaaqan habaaqan habaaqan habaaqan walaal marnaba bidhantaadan jeclay habeenku kala baadhaan way bannaankan u soo baxaan barrina ugu habaryaan naftayda ku baashira haye habaaqan habaaqan habaaqan habaaqa walaal marnaba bidhantaadan jeclay anigu balanteeni kama bixin sheekadii caashaqada beerteed ogayd bugiyo wadnahayga iyo beerka abeerkaada ku jaxaastayo adaan ku baylah tiray anigu balanteeni kama bixin sheekadii caashaqada beerteed ogayd bugiyo wadnahayga iyo beerka abeerkaada ku jaxaastayo adaan ku baylah tiray
qadan muuse iyo codkeeda dahabiga ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacaddeenii duhurnimo halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington mar kale intaanu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
u soo baxaa